Xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Xamza Aadan Xadow ayaa magaalada Muqdisho tababar u furay sodon ka mid ah howlwadeenada Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya. Tababarkan ayaa inta uu socdo lagu bari doonaa howlwadeenada habka ugu habboon ee loo qoro afka Soomaaliga, waxaana tababarkan bixinaya Machadka Diblomaasiyadda iyo Hab-maamuuska iyo Akadeemiyadda Cilmiga, Dhaqanka iyo Suugaanta. Agaasimaha Machadka Diblomaasiyadda iyo Hab-maamuuska Cabdiweli Xasan Xuseen ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka.
waxaan iskugu nimid eh, inaan furno tababar ku saabsan habqoraal habqoraalka quman ee afka soomaaliga tababarkan oo xaqiiqatan aan u qabnay baahi in eh, macadka uu qabto loona qabto shaqaalaha wasaaradda tiradoodana ay gaarayso soddon qof tababarkan waxaa si wada jir ah u wada qabanayo eh, macadka iyo akadeemiyada cilmiga dhaqanka iyo sugaanta Gudoomiyaha Akadeemiyadda Cilmiga, Dhaqanka iyo Suugaanta Cabduqaadir Nuur Xuseen ayaa sheegay inay diyaar u yihiin waxbaridda shaqaalaha dowladda.
sidaad og tihiin af soomaaliga waxaa qortay dowlad toddobaatan iyo labadii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waxaa hirgelisay dowladda kun iyo sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii waxaa faafisay oo gaarsiisay gobolada iyo degmooyinka waa dowladda kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii dowladda ayay tahay inay ilaaliso dowladdii ayay tahay inay ilaaliso tanna marka waxaa weeyaan qayb ka mida ilaalintii Xoghayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xamza Aadan Xaadow oo furay tababarka ayaa sheegay in ka qaybgalayaasha loogu baahan yahay inay ka faa'iidaystaan tababarka.
ardayda ahna shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda fursaddan waxaa idinka codsanaya inaydaadan dayicin Een, dal kasta wuxuu ku faanaa afkiisa dhaqankiisa iyo diintiisa Een, ah, waxaana soo galay gaab oo hadda tusaale ahaan warqadaha ka baxa xafiisyadeenna haddii macalimiinta ay arkaan iyo iyo guddoomiyaha macadka waxaan umaleynayaa inay dhihi lahayn hal maalin meesha laga saaro marka fursaddaas inaad ka faa'iidaysataan maxaa la dhihi jiray oo aada xoogga saartaan oo waxa laydin dhigaayo bis ma ahane aada dib u raacdaan macallinka tusaale uu idiin siinaa laakiin inaad ku celcelisaan ood exercise garaysaan oo wixii aad fahmi weysaan aad dib ugu noqotaanna adinkaa laydinka rabaa oo waqtiga macalimiintan duruufaha adag ku shaqaynayo ee dartiin u imaanaya halkan inaadan juhdigooda daycinna waa idinka codsanaa